إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullah kusoo dhowaada qodobada wararka ugu dooran ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhintay qarax gaari lagu gubay oo ka dhacay magaalada muqdisho dagaal culus ayaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose mas-uul heer degmo ah oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa u wareegay ciidamada dowladda federaalk ay geysay magaalada raaskambooni ee xeebta jubbada hoose ku taala dadka soomaaliyeed ee etoobiya gumaysato ayaa si adag uga horyimid tallaabada lagu xiray mid ka mid ah aqoon-yahaanada deegaanka khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay gaari xamuul ah oo ku fariingostay geerish ku yaala magaalada muqdisho waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka warramay mashaariic horumarineed oo gobolka laga hirgeliyey iyo arrimo kale oo muhiim ah hogaamiyaha maamulka oromiya ayaa sheegay in jabhadda oramada ee o l a ay maleeshiyaadka muxaarada ee faan u fududaynayso weerarada ay ka geysanayso gobolka موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay toddobaiyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatan warkaas oo dhan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay gaari qarax lagu gubay oo ka dhacay magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku aadan dagaal culus oo lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah shabeellaha hoose wararkaasi waxaa inoo haya haashim in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula eegtay magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay sahraayeen askar ka tirsan dowladda federaalka askartan qaraxa lagu weeraray ayaa si gaara kaga tirsanaa kuwa loogu yeero nisa waxaana si gaara qaraxa lagula eegtay xilli ay marayeen deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho shan askari oo ka tirsan ciidanka nisa ayaana halkaa ku naf waayey halka sidoo kalena ay siddeed kale ku dhaawacmeen gaarigii cabdibilaha ahaa ee uu qarax u haleelay ayaa isna halkaa ku gubtay dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalla ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ee ku sugan degmada qoryooley ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaasi la mid a ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen fariisinka askarta ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka buurcolow ee hoostaga degmada baraawe welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ee xalay lagu weeraray dhufaysyadooda mas-uul heer degmo ah oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa u wareegay ciidamada dowladda federaalk ay geysay magaalada raaskambooni ee xeebta jubbada hoose ku taala warkani cali aadan ayaa faahfaahinaya maxamed ibraahim faarax oo ugu magacaaban maamulka jubbaland gudoomiyaha degmada badhaadha ee gobolka jubbada hoose ayaa la saftay dowladda federaalka isagoo warbaahinta la hadlay ayuu sheegay in ciidamada dowladda federaalka ee la keenay raaskambooni uu dalbaday maamulkiisa kadib markii deegaanada qaar ee halkaas ay ka baxeen ciidamada kenya wuxuu sheegay in kabixitaanka ciidamada kenya ee kudha iyo buurgaabo kadib ay kusoo furantay xaalad amni taas oo ay buuxi kareen maamulka jubbaland sidaas darteed ayaan qayladhaan u dirsaday dowladda federaalka waxaa markaa noqotay in ciidankii aan amniga sugi lahaa masaafada intaa leeg ka degmahaan inay nagu adkaato waxaan ka codsanay maamulka jubbaland in ay naga caawiyaan ciidan noo keenaan buurgaabo eria buurgaabo runtii waan ka weynay wax ciidan ay noo keenaan annagana awoodaanadu muxuu ahaay way adkaatay inaanu masaafada dheer ee buurgaaba ilaa kudhaa ilaa raaskambooni oo dhul macnaha adag ku yaala oo bad ah oo qaaba ah oo hawda dhankana hawdka ah xaggana badka ah oon waddo lahayn inaanu kaafino amnigii saa daraaddeed anoo mas-uuliyaddeeda waajibka gudanhaya waxaan ka codsaday dowladda federaalka ah meelihii ay ka baxeen atmis in ay buuxiyaan ayaanu codsi u dirsanay qayradhaan way nanooga jawaabeen si dhaqsa ah gudoomiyaha degmada badhaan ee gobolka jubbada hoose ugu magacaaban maamulka la baxay jubbaland maxamed ibraahim faarax wuxuu wax laga xumaada ku tilmaamay in maamulka jubbaland ciidamo badan usoo diro deegaanada jubbada hoose isaguna sheegay inuu ka hortegayo duulaanka lagu soo qaaday jawaabtii marka dowladda soomaaliya markay ka bixisay oo ciidamadii federaalka ay keeneen waxay dhalisay arrintii buuq badan iyo waxay dhalisay duulaan runtii waan ka xumahay ciidan marka hore waayey inuu loo waayey inuu muxuu ahaaye meelihii loogu talagalay uu buuxiyo markii uu macnaha laga codsaday oo deegaanka uu ka codsadayna buuxin waayey waan ka xumahay markii wax buuxiya la helay in lasoo duulo oo lasoo yaaco oo ciidamo meel muxuu ahaay la kala dhiga la waayo la keeno wadanka ayada oo laleeyahay muxuu ahaay degmada waa la qabsaday iyo sheeko noocaasi iyo hebel baan soo qabanaynaayo aad baan uga xumahay xiisada u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraysa iyadoo wax natiijaha aysan ka muuqanin labada dhinac taas oo keeni karta inuu qarxo dagaal u dhexeeya labada dhinac dadka soomaaliyeed ee ay etoobiya gumaysato ayaa si adag ugu horyimid tallaabada lagu xiray mid ka mid ah aqoon-yahaanada deegaanka warkani cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa si adag uga soo horjeestay tallaabadii lagu xiray aqoon-yahan soomaali ah kaasoo ka soo horjeestay maamulka xabashida uu ka dhisay dhulkaasi mid ka mid ah aqoon-yahanada gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayaa sheegay in maamulka magaalada dirirdhabe ee itoobiya uu hoos tago ay ka dambeeyaan xiritaanka aadan alaale lana doonayo in la iska horkeeno dadka soomaaliyeed iyo qowmiyadda oromada haddii etoobiya ay dowlad iyo nidaam iyo dad wax garan haya ay ka jiraan oo maamulka hoggaan ku hayaan sinaba ma ayna dhacdeen in ay aadan allaale ay xidhaan sababta waxaa weeyaan meesha keliya ee deegaanka ee etoobiya maanta ay wax ka dhoofsato ama ay ka soo dejiisato waa deegaanka soomaalida dhammaan wadooyinka ka baxa ama soo gala etoobiya ee wax ka dhoofisa ama ay keensatana waxay maraan deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka city haddii hal maalin la joojiyo isu socodka gaadiidka iyo badaacadaha etoobiya soo gelaya ama ka baxaya intaas ayaa ugu filan khasaaro inay etoobiya salka dhulka ku dhafato laakiin nasiib darro kuwa adsawa jooga iyo kuwa jigjiga jooga iyo kuwan koreydan yaryar ee diri dhaba la keensaday waxoo dhanba waa isku wada caqli ujeedkooda waxaa weeyaan inay isku dhac u sameeyaan shacabka soomaalida iyo shacabka oromada ama soomaalida iyo dadka kale dhex degan aadan alaale ayaa ah nin u dhaqdhaqaaqa qadiyadda dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato itoobiya waxaana uu si gaar ah waayadii u dambeysay uu sheegayay in dirirdhabe iyo mooyaale ay yihiin dhul soomaaliyeed waana hadalka loo badinayo inuu soo dedejiyey in xabsiga la dhigo arrintan mooyaale iyo dirirdhabe ku saabsan ee baraha bulshada qabsatay ee ninba dhinacu ula socdo magaalada diridhabe iyo mooyaalaba waa dhul soomaaliyeed waa magaalo soomaaliyeed warar soo baxaya ayaa sheegaya in xabsiga laga sii daayay aadan alaale walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin isku soo wada duub oo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ay gumaysato dowladda itoobiya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale afduub xarig iyo dilal qorshaysan loogu geystay halkaasi si gaar ahna aqoon-yahanada iyo haldoorka bulshada ee dareensan damaca guracan ee itoobiya khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay gaari xamuul ah oo ku fariingoostay geerish ku yaala magaalada muqdisho cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya habeenkii xalay waxaa nawaaxiga hotel guuleed ee ku yaala degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaado ah uu ku fadhiin goostay geerish iyo xarumo ganacsi oo ku yaala halkaasi waxaana goobta ku geeriyooday laba ruux halka ay ku dhaawacmeen shan kale mid ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa ayaa ka warmay sida ay wax u dhaceen iyo halka uu gaariga ka soo baxay wuxuu ku soo kalay aniga meesha meeshaa fadhinay baabuurkan dhankan wuxuu ku imaaday fagax oo ku imaaday marka hore u jeednay nin laamiga goonayo oo ku soo dhacay markuu ku soo dhacay waxaa isdhahin aniga ninkan uma jeedin laamiga goonaya isdhahin baabuurka toosoo kaca u baxa hal maruu nagu soo wada celiyey maamo iyo wiilka iyo ayada ee dhashay aniga nagu soo jeed aniga laamiga u jeednay marka labada markay dhabarka markuu kusoo aniga markuu soo soconaba horaa ku sii cararnay koley aniga waa duranturooday aniga rag kale rag kaloo meesha fadhiya ay la fadhiyeenna waa jajabeen midna waa ku dhintkaawa kaasa dhimashada labay gaarey ilaa iyo adiga shan qof oo dhaawaca intaas waaye goobtan waxa waaye kalaash waaye oo baabuurta iyo lagu soo xareeyo anina waxaan joogaa ajibka meeshu ajib kaalin shidaal meesha ugu taalo marar badan waxaa sidaan oo kale magaalada muqdisho laga soo tabiyey dhimasho iyo dhaawac ka dhashay baabuurta xamuulka ah iyo kuwa rakaabka qaada kuwaas oo qaarkood sidaan oo kale isugu dhacay si kasta iyo haataba waxaa sii kordhaya dadka ku dhimanaya shilalka gaadiidka iyadoona maalin weliba idaacadaha laga sii daayo baabuur shil galay oo ay dad ku dhinteen waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka waramay mashaariic horumarineed oo gobolka laga hirgeliyey iyo arrimo kale oo muhiim ah warbixinta warkani waxaa inoo diyaariyey cabdalla mukhtaar waraysi dhinacyo badan taabanayay oo habeenkii xalay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la yeelatay waliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa waxa uu kaga warbixiyey xaaladda guud ee ka jirta walaayada waliga ayaa ugu horeyn waxa uu ka waramay marxaladda ay haatan marayso walaayada hiiraan isagoona sheegay in walaayada ay ka jiraan mashaariic dhowr ah oo dhinacyo badan taabanaya kuwaasoo lagu horumarinayo bulshada ku dhaqan walaayada sida in la baro diintooda iyo in loo qabto waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha si guud wilaayada islaamiga hiiraan ilaahay mahadii ee nicma ka jirto oo xagga caafimaadka dad iyo dunyaba waafiyow yihiin dacwadii iyo khayrkii waa socdaan waayihii ugu dambeeyey wilaayada dewaayadii nashaadaad badan baa jiray oo xamalaad dacwi ah oo kala duwan baa isu daba marmaray waxaa la dhihi karaa marka aad iyo aad bay xaaladdu u fiican tahay intaa in ka badanna ilaahay baan ka rajaynayna subxaanahu watacaala waxyaabaha kaleoo mashaariicda oo hergelay oo wilaayada ka hergelay wax socday iyo wax dhammaadayba mashruuca dib u soo noolaynta ama dayactirka iyo dhismaha lagu sameeyey goobtii caafimaad ama isbitaalkii deegaanka booco sidoo kale iskuulkii dayacmay oo ay ummaddu wax ku baran jirtay oo asagana hadda gacanta laga qaaday deegaanka booco waxaa ka mid ah waxyaabaha qabsoomay suuqa weyn loo bixiyey suuqa alaqsa oo ka hirgelay degmada buqa qable ceelal baa qabsoomay sida horeybaa aan u baahinay ceelkii laga qoday deegaanka biyoneef biyaha macaanka badanna laga helay baa jiray wax fara badan baa qabsoomay ilaahay baana ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala sidoo kale waliga ayaa ka waramay dhibaatooyinka ay iminka la nool yihiin bulshada ku nool goobaha ka baxsan walaayada waxa uuna tilmaamay in dadkaasi loo geysanayo dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeeyaan dilal dhaawacyo iyo dhacab bareerka ah taa cagsigeeda waliga ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan goobaha lagu maamulo shareecada islaamka ay ku nool yihiin amni iyo istiqraar marka hore cadowgu sida aan wada ognahay dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga hiiraan degmooyinkii hore oo qadiimka ahaa hadday tahay jalalaqsi bulaburde matabaan maxaas iyo meesha loo yaqaano beled weyne halgan intuba waxaa degan cadowga ilaahay subxaanahu watacaala cadowgaas marka ummadda la joogta aad bay u dhiban yihiin adduunye ahaanna waa u dhiban yihiin aakhir ahaanna waa u dhiban yihiin waa dad ku nool handadaad waa dad ku nool dhimasho agteed waa dad mararka qaar ay suurowdo inta la iska qabto la arko dadkii oo dhintay oo meel yaallo iyagoo dhaawac oo meel yaallo maalkoodana waa la dhacayaa naftoodana waa la handadayaa ummadaasu marka waa ummadaysan waxba u badbaadin qofka muslimka ah oo maanta diintiisa ay u badka qabto adduunyadiisana ay u badqabto waa qofka ku nool wilaayaadka islaamiga ah waraysigan warbaahinta alfurqaan la yeelatay waliga hiiraan ayaa ka koobnaa laba qaybood iyadoo aad maqasheen qaybta koowaad waxaana caawa loo madalsan yahay in la baahiyo xalqada labaad oo su'aalo muhiim ah lagu weydiiyey waliga walaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan hogaamiyaha maamulka oramiya ayaa sheegay in jabhadda oramada ee o l a ay maleeshiyaadka amxaarada ee faan u fududeynayso weerarada ay ka geysanayso gobolka warkani waxaa faahfaahinaya mubaarag cumar shumailis abdhiisa oo ah hogaamiyaha maamulka oremiya ayaa isagoo ka hadlaya xaaladda gobolka oroomiya wax uu eedan u jeediyey jabhadda oramada taas oo ku tilmaamay inay ka dambeyso weerarada ay faano ka geysato gobolkan abdhiis ayaa sheegay in o l a ay faano u banaysay dariiqyada ay kasoo dusaan weeraradan uga soo qaadaan gobolka oroomiya o l a oo iska fogeysay eedeymaha loo soo jiidiyey ayaa sheegtay in dhibaatada ka taagan gobolka ay wadaan dowladda itoobiya iyo maamulka oroomiya si ay isaga horkeenaan qowmiyadaha uu ka dhexeeyo daris wadaagga iyo daaqsinka ee maxaaradii oramada ayay tiri jabhadda oo la e hadalka hogaamiyahan ayaa kusoo aadaya maalmo un kadib markii uu gobolka ka dhacay dibadbaxa ay dhigeen dadka ku dhaqan gobolka oroomiya kaasoo ay kaga soo horjeedeen weerarada ay faano ka geysanayso gobolka iyo dilka dhowaan kooxdaasi u geysatay wiil dhallinyaro ah warkii aad kala socoteen alfurqaanna waa nageynta